xiisad ayaa ka alowsan magaalada mombasa ee dalka kenya kadib markii niman hubaysan ay xalay magaaladaasi ku dileen afar qof oo uu ku jiro sheekh caan ah oo magaaladaasi laga yaqaano lagu magacaabo ibraahim rogo cumar dhallinyaro magaalada mombaaso degan oo ka caraysan dilka sheekha ayaa waxay maanta dab qabadsiiyeen kiniisad halkaasi ku taalla sahre ciidle oo stuudiyaha la fadhida ayaa haddaba xiisadaasi ka taagan magaalada mombasa iyo sida dilka sheikha u dhacay waxa ay ka wareysatay cabdulqaadir jeylaani oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada mombasa
waxaa xilli ay goreysadu ahayd afarta saac ee xarita gaari ku socday xaafadda matwaaba isagoo maraya meel la yidhahdo bamboori ayaa koox dabley hubaysan ilaa iyo iminka aan la aqoon cidda ay ahayeen waxay rasaas ku hartiyeen gaariga ay saarraayeen shanta ruux afar ruux markiiba halkaas ayay ku go'day midna wuu ka badbaaday shiikhu wuxuu ka mid ahaa shanta ruux ee faanka ama gaariga saarraayeen sheikh waxaa la yidhaha ibraahim amoro waxa uu wacdi ka bixin jiray masjid muuse oo ku yaala bartamaha magaalada mombasa masaajidkaasina wuxuu ahaa masaajidkii hore ninkii sanadkii lasoo dhaafay cabuud roodo muxaadarada ka bixin jiray waxaana lagu dilay sida ay markaasi ay warbixinadu sheegayaan dadka xalisa meel u dhoweed goobtii cabuud roodo hore loogu dilay sanadkii hore markaa shiikhu ma soomaali ba maya shiikhu waa kiyaan laba saac iyo rubi wuxuu ka dhaqaaqay masaajidku muxaadarada ka dhiibayay isagoo kusii socda ee xaafadiisa meel la yidhaahdo maswaaba xilli gaariga uu marayay xaafadda bambuuri ayaa gaari soo agdhigtay iyagoo meesha taagan kadibna rasaas wiyey marka waa baara tobankii fiidnimo ee xalayto nacam waa tahay marka ilaa hadda dad la qabtay ma jiraan amaba lagu tuhumay inay ka dambeeyeen dilka shiikha mid ka mid ah wadaadada lala xiriiriyo inay xiriir la leeyihiin xarakada shabaab reer mombaasana ah la yidhaha abubakar sheekh axmed makabuuri ayaa xilli uu saakay la hadleeyey idaacadaha caalamiga middood e f b wuxuu u sheegay in dilka xubnahan ee xalay lagu dilay gudaha magaalada mombaaso ay ka dambeeyeen booliiska balse saakay aroortii hore ayaa taliyaha ciidanka booliiska magaalada mombasa robert kitur isna wuxuu midiahan warbaahinta u sheegay amaba uu ka fogeeyey eedaas inay booliiska ciidamada dowladda ay ku lug lahaayeen dilka dadkaasi waa tay marka waxaan iyadana nagu maqaalo ah in kiniisad la gubay bal arrimahaasi haddaad nooga waranto way jirtaa waxaa salaadii khudbada ku tukaday kiniisada la gubay meel kasoo horjeeda waa masaajidka uu muxaarada ka dhiibi jiray shiikha runtii waan arkay kiniisada oo maxaan ku irahdaa oo kaaca ka baxaya oo way gubeen kooxihii marka halkaasi qawaasaha ka waday kadibna ciidankii ayaa bacsaday waxay gudaha u galeen xaafadaha hoogal ciidamada xaafadaas ka sameeyeen waxay kusoo qabteen labaatan ruux mid ka mid ah dhaawac ayuu ahaa caloosha iyo xabad kala tile waxaana xabadda ku dhuftay sida la ii sheegay ciidanka booliiska waa tay marka ilaa hadda khasaaraha dadka soo gaadhay ma dhaawacaasi unbaa mise waxaa jira khasaare intaasi ka badan ogaagteedii dhaawacaas un baa jiray balse khasaaro dhaqaale ayaa jira dhalinyaradii xamaasasneed waxay gudaha u galeen xaafadaha waxay jabsanayeen oga dhacayeen dukaamada ay isleeyihiin waa dukaamo markaasi dad xiriir lale ciidamada mise dawladda ayaa ka ganacsada ayagoo bartalaamad ka dhiganaya dadka noocaas ah waa tay maxaad u malaynaysaa jailani inuu shaqaaqooyinkan ka socda magaalada mombasa inay salka ku hayaan kolta magaalada mombasa waxa ay dawladdu in badan ku celcelisay in dhalinyaro ka tirsan deegaanka ay ka garab dagaalamaan xarakada soo islamarkaana masaajidka iminka uu shiikani la dilay muxaadarada ka dhiibaya hore loo sheegay in caruurta reer mombasa halkaa laga qoro si loogu biiriyo xarakada shabaab ciidamada u dagaalanta marka waxaa dhici karta oon falalka ay ciidamada dawladda ay ka soo horjeedaan argagixisada inay tan ku leedahay maadaama muslimiin badan oo gobolka deganaa ayaguna lala xiriirinayo inay islaamiyiinta maylaana kamid yihiin ama xarakada shabaab gacsara leeyihin ay xiran yihiin waa tahay magaalada imika waa sidee xaaladeedu saacadan aad ila hadlayso magaalada wax dhib kama taagna walow ganacsi iyo dhaqdhaqaad aanu jirin cabsi baa jirta xaafadaha magaalada sida xaafadda uu dhibka ka dhacay ama sheeka uu masjidka kaga tirsanaa ayaa dhibaatada laga soo sheegaya sidoo kale xaafadda la yihahda kasawooni ayaa dhibaatada laga soo sheegaya hadda magaalada gudaheeda wax dhaca iyo dhiibki iyo aan ka dareemayno ma ahan laakiin cabsi darteed baa ganacsiga loo xirxiray kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir jeylaani oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada mombaaso oo sahre cidla nuur uga warramayay afar qof oo uu ku jiro sheekh caan ah oo magaalada mombaaso laga yaqaano oo xalay toogasho lagu dilay